xubnaha baarlamaanka soomaaliya ayaa weli ku adkeysanaya in xukuumadda cusub ee uu soo dhisayo ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaake laga ilaaliyo qaar ka mid ah xubno ka tirsanaa xukuumaddii hore oo kalsoonida ay kala laabteen xubnaha baarlamaanka soomaaliya xildhibaan bishaar ugaas oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka oo ka hadlayay kulan maanta ay isugu yimaadeen xildhibaano la magac baxay badbaadinta qaranka oo kasoo horjeestay riditaanka xukuumaddii hore oo hogaaminaya cabdiweli sheekh axmed sidoo kalena diiday xukuumaddii uu soo dhisay ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaake ayaa waxa uu sheegay weli inay ku adkeysanayaan mowqifkooda cabsidii laga qabay ayuu ra-iisul wasaaruhu habeen hore wuxuu soo diray warqad uu guddoonka u qoray oo ahayd inuu ka laabtay inuu la laabtay kana laabtay magacaabiddii uu sameeyey ka taasoo u arkayay inuusan ka helaynin cod kalsooniya baarlamaanka federaalka soomaaliyeed iyo golaha shacabkaba iyo shacbiga soomaaliyeedba sidaa daraaddeed dad badanoo soomaaliyeed ah waxay isla dhex marayaan waa taatig la dheelay iyo hawsha waa si kalaa loo rogay iyo waxaas taas baan rabnaa inaan u sheegno shacbiga inaan joogno weli aan taagannahay mowqifka hore aan taagannahay wax iska kaana beddelayana uusan jirin waxaan ku diidannahayna aan hore u sheegnay haddaan nahay kutladda badbaadinta qaranka soomaaliyeed iyo haddaan nahay baarlamaanka federaalka soomaaliyeedba guud ahaantiisa inaysan xukuumad noocaasoo kale aysan u noqonayn dalkan xukuumad hanan karta kalsoonida shacbiga iyo kalsoonida golaha baarlamaanka xildhibaan cabdi barre yuusuf oo asna ka tirsan baarlamaanka ayaa ku eedeeyey maamulada jubba iyo weliba koonfur galbeed inay faragelin ku hayaan xukuumadda ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaake wuxuuna u diray fariintan saddexdan gobolo koonfur galbeed oo ayagu u istaagay oo caadaystay inay kooxaha la saftaan oo garab siiyaan oo habeen iyo maalin tala siiyaan oo ay ku soo sameeyaan faragelin inay heer ay gaareen inay qaybiyaan xildhibaanna qaybiyaan inay xildhibaanada la soo hadlaan inay yidhaahdaan muxuu ahaa xukuumadda annagaa qayb ka ah muxuu ahaa hal ansixiyo inay xukuumaddii maaragtay qayb ku leeyihiin wasiirada la magacaabahayo qayb ku leeyihiin oo iyagu aad moodday nimankii aannu ishaysanay oo dalkan maamulaya inay ka horreeyaan sidaa darteed waxaan leeyahay madaxweynaha jubbaland iyo madaxweynaha south west saddexda gobol koonfur galbeed waxaan uga digaynaa haddaan nahay xildhibaanadan badbaadada qaranka inay faragelinta ka daayaan oo ay ku ekaadaan maamuladooda oo maamuladooda ay maaragtay nabadeeyaan oo dadka isu keenaan oo wanaag ka shaqeeyaan yayna samaynin inay shacabka soomaaliya iskudir ka sameeyaan arrintaa waa arrintaan weli laga sharqabin laakiin maanta shacabka soomaaliyeed iyo beesha caalamka iyo dadka gobollada degan baan waxaan u bayaaninhayaa iyo maamulada kale inay faragelinta ugu weyn iyo dhibaatada ka taagan filla soomaaliya ka taagan inay maamulahaasu qayb ka yihiin oo weliba aan ognahay inay lacag ku bixiyaan sidaa daraaddeed labadaa madaxweyne waxaan uga digaynaa inay faraha kala baxaan arrinta taagan oo ay ku ekaadaan maamuladii ay lahaayeen ra-iisul wasaaraha ayaa soo dhisay xukuumad ka kooban lixdan xubnood labaiyo tobankii bishan hase ahaatee xubnaha baarlamaanka ayaa ugu hanjabay in aysan meel marin doonin iyadoo shirar isdaba joog ah xubnaha baarlamaanka ay qabteenna oo ay ku dhaliilayeen xukuumaddaasna ay keentay in ugu dambeyn uu dib ula laabto xubnaha baarlamaankana uu weydiisto muddo afar iyo toban maalmooda oo ku soo dhisay xukuumad kale maxamed kaafi sheekh abukariidi wadajir muqdisho